waliba lashii dikeyjidka hariiryow eelbarafyo eedanyabaal oo muhiimageenis dareerowka baawurta kaasowse kumuuqdi burbur hoogan waliba nashiidikowka jidkuwan ku qayb galay haana ku mid ee maamulka hirshabeelle maamulka degmada jalalaqsi iyo qeybo shalduwan ee bulshada ankoreyntii gudoomiyaha degmada eelbaraf iyo gudoomiyaha degmada jalalaqsi ayaa waliba si wada jarayo uun ku hadalena muhiimada yeelataa dhismoo jidkuun waxaan dhagax dhigaynaa waddadaas waxaan shacabka ceelbaraf iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa dadka wax haysta bacdamaa ay xataa ugeli karta sadaqa jaariya waa ugeli kartaa ninkii waalidkiisu wax u sadaqaysanaya waa ugeli kartaa
shirkaddan kabanigan oo howsha noo qabanayana waa kabani waddanka u dhashayo mid hadda meel kale laga keena ama la soo kiraysta maaha dalkuu wax ka leeyahay sida uu iskugu hoolan waxaan leynaa waa ku mahadsan yahay dhanka kale haana ku mid ee maamulka hirshabeelle iyo weybayo ku hadalna in qayb kuga aada doonaan dhismo jidkoon salaan kadib maantay waxaan joognaa meesha la yidhaahdo albaraf runtii waa maalin weyn waa maalin aad mooddo dadku inay isku tashi samaynaan waxaa la yidhaahdaa waagii hore oo dawladdii hore waxaa jiri jiray marka howlahan oo kale la qabanaa gabay dhaqan galay oo ah kii ka dhuunto dhibka diidow dhaxalku malihid guryaha lagu dhisi jiray geedaha lagu abuuri jiray marka maanta waxaan leenahay kii ka dhuunto dhibka diido waddadan diidow inaad kontribution ku darsato inaad amnigeeda sugto inaad yacnii wax kastoo kaalin oo lagaaga baahan yahay aad fuliso dhaxalku malhidaan leenahay maanta waxay noo tahay farxad weyn halkan aan taagannahay waa waddada dheer ee isku xirta deegaanno badan oo runtii halka hadda aan taagannahay waa ceelbaraf waddadan laakiin waxay isku xirtaa ilaa iyo sida la sheegay galmudug ilaa iyo muqdisho sidaad aragtaanna waxaa ka muuqata baahi aad u daran iyo burbur aad u weyn oo aad baaxad weyn soomaalidu waxay yidhahdeen meyd maxaa u dambeeya kii la sii siday dhibaatada waddadan gaadiidka ay ku hayso waxaa daliil u ah gaarigaas halkaas ku rugman oo badeeco aad u qaaliya waday waxaan u mahad celinaa marka fikraddan ciddii so keentay
dhammaan waxaan ka mahad celinaynaa maanta kambaniga sixlaqaamay ee hawshaan muggi iyo muuqaal kale oo mujtamaca soomaaliyeed anfacayso ku dhaqaaqay waxaan rabnaa inaan la wadaagno juhdiga bixinayaan annagoo garab istaagayno oo taageerayno oo habeniya maalin la qaybsanayno shaqada ay ka shaqaynayaan siday wasiirada iga horrey sheegeenba dowladda hirshabeelle waxay garab taagan tahay shacbigeeda waxay taageersan tahay wixii ka jira oo dhan madaxweynaha iyo tiimka hadda aan meesha kuda joognana dhammaantiin hawshaan qanacaan ku nahay waddadan waxaa bilaabayo ganacsato soomaaliyeed niman dhallinyaro oo ganacsato ah kambanigaa iskale kambaniga waa kambani hirshabeelle deegaanka waddadan ay hirshabeelle ka martoo dhanne waa waddo carre ah waa waddo burbursan waa waddo gaadiidka uu ku baaba'ayo haddaba uu gaadiid ku gadoomay mar hadday ka shaqaynayaan anagana inaan garab istaagno oon u mahad celino oon dhiirigelino xaqay nagu noqotay shiidikoowkan wadada hariiryaas eelbaraf iyo aadan yabaal iyo kooyasa hilla burbur ku jari jidkaasayte waana yoo dhibaato ka qabeen baawurta